Dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ayaa bilowday olole lagu xaqiijinayo ilaalinta nadaafadda suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo. Waaxda Arrimaha Bulshada Dowladda Hoose ee Degmada Gaalkacyo oo kaashanaysa Kambaniga Nadaafadda iyo Badbaadada ayaa si rasmi ah u bilowday olole nadaafadeed oo diiradda lagu saarayo ilaalinta fayadhowrka guud ee suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan meelaha laga hirgeliyay interlock dhagaxa la dul dhigay interlocka. Agaasimaha Waaxda Arrimaha Bulshada Dowladda Hoose ee Degmada Gaalkacyo Daahir Maxamuud Cilmi way weheliyeen Guddoomiyaha Xaafadda Horumar, Madaxa Fayadhowrka Dowladda Hoose ee Degmada Gaalkacyo iyo xubno ka socda Kambaniga Badbaadada ayaa sheegay in maamulka degmadu uu diyaariyay haamo waaweyn oo loogu talagalay in lagu shubo biyaha wasakhda ah ee lagu hor daadin jiray suuqa magaalada Gaalkacyo waddooyinka magaalada Gaalkacyo. Biyahaasi waxa ayna sababi jireen in nadaafad xumo iyo burbur ku yimaada bilicda magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan suuqa weyn ee magaalada. Sidoo kale, agaasimaha ayaa xusay in la diyaariyay gaari qaas ah oo haamaha biyaha marka ay buuxsamaan ka qaada si loo ilaaliyo nadaafadda guud ee suuqa magaalada Gaalkacyo. Ugu dambeyntii, agaasimaha ayaa ugu baaqay ganacsatada in suuqa si mas'uuliyad ku dheehan tahay ay uga faa'iidaystaan haamaha la dhigay, ayna biyaha wasakhda ah si sax ah uga shubaan. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaallada joogtada ah ee Dowladda Hoose ee Degmada Gaalkacyo ay ku dooneyso in sare loogu qaado bilicda iyo nadaafadda guud ee magaalada Gaalkacyo, taas oo ay qayb ka tahay in ay ka qayb qaataan shacabka magaalada Gaalkacyo in ay wax ka ilaaliyaan sidii kor loogu qaadi lahaa nadaafadda iyo bilicda magaalada Gaalkacyo inta gobolka mudug, gaar ahaan Galmudug.